بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يحيي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo si rasmi ah ugu dhawaaqday inay xoog ku qabsanayso magaalada khaza ayna barakicinayso shacabka reer filistiin muqaawamada oo gaashaanka u daruuray go'aanka ka soo baxay washington sheegayna inay halgan kala hortegi doonaan cadow kasta oo dhulkooda ku soo duula shiinaha oo qaaday tallaabo aargoosi dhaqaale ah oo ka dhan ah maraykanka yukrain oo soo bandhigtay diyaarad awood u leh burburinta darooniska iiraan oo lagu eedeeyey in dadka shiicada ah ee ku sugan waddanka iswidhen ay u beddeshay jawaasiis ka shaqeeya danaheeda sahaynada oo weli ilaabila halaaggii ku habsaday shan iyo toban bilood oo dagaal ah iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka sahaynada oo sheegay inay ku guuldaraysteen jebinta kooxaha muqaawamada maxaan ka naqaannaa tobankii gubasho ee ugu khasaaraha badnaa ee maraykanka soo mara xilli gobol ka tirsan waddankaasi uu weli dab ka holcayo qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo coolamulyowm
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay lixda bisha shacbaan sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoum qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib kulan aqalka cad ku dhex maray madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ay shir jaraa'id ay qabteen waxay xukuumadda washington ku soo saartay go'aamo cusub oo ka dhan ah shacabka muslimka ee reer filistiin iyadoo madaxweynaha cusub ee washington qaraaro qariska xoornimo ah oo mar kale lagu doonayo in lagu tirtiro qadiyadda filistiin donald trump ayaa xale si rasmi ah u sheegay in dowladdiisa ay xoog ku qabsan doonto magaalada khaza ciidanka ameerikaanka ahna ay halkaas si xoog ah kaga barakicin doonaan shacabka reer filistiin isagoo marmarsiyo uga dhigtay in haddii reer khaza ay magaaladooda ku sii sugnaadaan aysan nabad ka dhici doonin bariga dhexe trump ayaa sheegay in khaza ay u beddelayaan magaalo iyaga ay leeyihiin sidoo kalena ay dhisayaan ayna ka dhigayaan magaalo ay ku noolaan karaan dhammaan shucuubta caalamka waa siduu hadalka u dhigay mar uu arrimahaasi ka hadlayey waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
Well, I can't tell you whether or not the ceasefire will hold. We've done, I think, a very masterful job. We weren't helped.
anigu ma sheegi karo in xabad joojintu ay sii jiri doonto iyo in kale waxaase rajaynayaa inay sii jirto wax wanaagsan ayaan ka qabnay arrinta xabad joojinta khaza fariiqayga ayaa dadaal badan ku bixiyey sidii xabadda loo joojin lahaa balse caawimaad badan kama helin maamulkii joe baiden taasna waan ku xaqiijin karaa waxaan soo daynay maxaabiis badan waan sii wadaynaa inaan soo dayno kuwo kale waxaan la macaamilaynaa dad aad u adag oo galaangal ku leh gobolka oo idil waana arki doonnaa in xabadjoojintu ay sii jiri doonto iyo in kale marka la eego arrinta la xidhiirta lahaanshiyaha dhulka khaza iyo xaaladda magaalada waxaan u arkaa inay xasilooni weyn u keeni doonto gobolkaas bariga dhexe marka dadka deggan laga raro magaalada oo la geeyo goobo kale oo aamin ah nolol wanaagsanna ay ku heli karaan dadka aan la hadlay go'aankan si sahlan looma gaarsiin dhammaanna waxay jecel yihiin fikradda ah in maraykanka lahaado dhulkaas khaza horumariyo oo uu ka abuuro kumanaan shaqo ah iyadoo laga dhisayo meel aad u wanaagsan oo qofna horay uusan u aqoonin khaza qofna ma arki karo maxaa yeelay waxa keliya ee la arkayo waa dhimasho burbur iyo dhismooyin dumay oo ku dhex daadsan waa meel aan nolosha ku wanaagsanayn runtii khaza waxay yeelatay muuqaal aad u xun oo aan indhaha loo dhammayn karin waxaan si dhow u baaray arrintan muddo bilo ah oo aan darsaynay waxaan ka egnay dhinac kasta waxaan ogaaday in meeshan ay tahay meel aad u khatar ah uusan bini'aadan dib ugu noolaan karin annaga waxaan aaminsannahay in fikraddan ay aad u wanaagsan tahay iyo xitaa hoggaan heer sare caanka ah mandiqadda bariga dhexe haddii arrintan maraykanka ku caawin karto sidii xasilooni iyo nabad uu uga dhalin lahaa bariga dhexe waan samayn doonnaa gotten tremendous praise. And if the United States can help to bring stability and peace in the Middle East, we'll do that.
waa hagaag haddaba waxaan falanqeyn iyo isdultaag aan ku samayn doonnaa qodobkaas waxaana barnaamijka nagala qaybgelayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix maxamed xalay haddii aad daawatay shirkii jaraa'id ay wada qabteen ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu iyo madaxweynaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka bal inoo soo koob qodobadii ugu muhiimsanaa ee uu ka hadlay Een, bismillaah waad mahadsantaha suhayb Een, hogaamiyaha dowladda saliibiyadda maraykanka donald trump iyo ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda ee benyamin netanyahu ayaa xalay ee, kulankii ugu horreeyey waxay ku qaateen ee, magaalada washington tan iyo dib u doorashadii ee, donald trump Ee, netanyahu iyo trump ayaa kulanka kadib een, shir saxaafadeed qabtay oo wariyaasha su-aalo dhowr ah ay weydiiyeen ugu horreyn ee, donald trump wuxuu mar kale ilaamiyey een, sida uu u doonayo in la baabi'iyo qadiyadda muslimiinta reer filistiin ee, dhulalka sham gaar ahaan filistiin lagu wareejiyo yahuudaya sahiyuuniyadda Ee, trump een, wuxuu si cad u sheegay in isagu uu doonayo in shacabka magaalada ghaza ee, la tarxiilo oo laga barakiciyo magaalada magaaladana lagu wareejiyo maamulka yahuudda sahyuuniyadda laakiin marka hore ay la wareegaan ee, ciidamada dowladda saliibiyadda maraykanka wuxuu soo bandhigay ee, qorshayaal guracan oo dhammaantood ee, ka shaqeynaya ee, rabitaanka indhan la-aanta ah ee benyamin netanyahu oo ah in ee, dhulka filistiin si kaamil ah yahuuddu ay u qabsato loona waayo buqcad ee, wax iska caabinaysa oo muslimiintu ay degan yihiin Een, shirkad jaraa'id ee trump intuu socday wuxuu ku sheegay in een, dowlado ka mid ah mantiqada ee mashruucan wax ka og yihiin waxa uu yidhi een, urdun iyo masar waa ay iga diideen fikraddan een, lagu baabi'inayo magaalada ghaza laakiin sida caadiga ah een, dowladaha ee, mantiqada ka jira een, marka dambe ayay gadaal ka ogolaadaan ee, isagoo ee, laga dhedhensan karay hadalkiisa inuu jiro cadaadisyo maraykanku uu ku hayo dowladahan oo la ogyahay in bil walba lacago een, een, malaayiin dollar ah ay siisa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka een, gaar ahaan dowladda badhilifka masar oo ciidankeeda ay gacanta ku hayaan een, reer galbeedka gaar ahaan maraykanka sidoo kale ee, trump wuxuu sheegay in lacago fara badan oo bilyanis ah ay yaalaan ee mandiqada loo bixiyay bariga dhexe gaar ahaan khaliidka mar la weydiiyey sidee ee, dhulka aad ee, dejinaysaan reer ghaza marka aad barkicisaan u dhisaysaan wuxuu yidhi lacagta waxaan ka qaadaynaa ee, dowladaha mandiqada oo lacago fara badan haysta dhowaanna waan booqan doonaa ayuu si raaciyey Een, trump wuxuu u muuqday in barakicinta shacabka magaalada ghaza ay la og yihiin hogaamiyaal ee, sarsare oo ka mid ah dawaaqiidda murtadiinta ee carabta gaar ahaan ee, kuwa ee, khaliijka Een, hadalkiisna waxaa laga dhadhansan karay inuu ku celcelinayey ee, lacago ayaan ka qaadi doonaa dowladaha mandiqada trump een, wariyaasha ayaa weydiiyey hadalladan aad jeedinaysid ee, ka dhanka ah shacabka magaalada ghaza een, ma sababi karaan inay joogsadaan ee, wadahadaladii xabad joojinta iyo maxaabiist isweydaarsiga ahaa wuxuuna ku jawaabay in isagu uu u malaynayo in heshiiska xabad joojinta ah uu sii jirayo uuna ka shaqeynayo in maxaabiista ee, harsan ee, la soo daayo ee gacanta muqaawamada ku jira een, dalabaadkooda maxaabiista falastiiniinta lagu soo deynayana loo fuliyo arrintaas ee, wuu caddeeyey mowqifkiisa iyo sida ay u wajahi doonaan Een, laakiin wuxuu ku adkaystay in ee, barakicinta magaalada ghaza ay tahay daruuri een, hogaamiyahan saliibiga xagjirka ah oo runtii cadaawadda uu qabo islaamka ehelkiisa wejigiisa ay ka muuqatay wuxuu ku celceliyey in ghaza ay tahay meel burbursan isma weydiin yaa burburiyey Ee, ghaza wuxuu yidhi waa meel mowdka uu yaallo dadka yaa laayey een, sooma hadal qaadin oo benyamin netanyahu dadka laayey ayaa gacantiisa ee, midig taagna Een, su-aalaha kale oo meesha keena waxaa ka mid ahaa inuu yidhi ghaza waa meel baabaaday oo bini aadam uusan ku noolaan karin Een, weriyaasha gaalada iyana meesha ku sugnaa ma weydiinin trump in qaatilkii iyo dilaagii dadkaas laayay hareertiisa uu fadhiyo Ee, waxaas oo idil waa uu ka indhalaabtay Ee, wuxuu u muuqday ee, inuu qancinayo ee, yuhuudda sahyuuniyadda sidoo kale islaa madashii uu ku iclaaminayay in shacabka magaalada khaza la barakicinayo ciidamo amerikaan ahna ay la wareegayaan magaaladaas khaza wuxuu ku sheegay in maraykanku uu ka insixaabay oo uu ka baxay hay-adda waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey oo lacago malaayiin dollar ah maraykanka uu ku siin jiray sida ay u cambaareeyaan xasuuqyada loo geysto yuhuudda sahyuuniyadda hay-addan ayaa dhowaan waxay ku dhiiratay markii dagaalka khaza uu socday inay dhaleecayso xasuuqyada yuhuuddu ay ka geysteen magaalada khaza sidaas daraaddeed wuxuu sheegay in hay-addaas ay tahay mid daalimad ah maadaama yuhuudda ay erisay ayna kala laabteen lacagii ay siin jireen sharciyadeedana aysan aqoonsanayn marka trumpa wuxuu ku adkeysanayay in isaga ay dhab ka tahay fulinta heshiiskii xabad joojinta laakiin ay ka go'an tahay in shacabka magaalada khaza la barakiciyo magaaladaasna ciidamo amerikaan ah ay la wareegaan saxafiyad ee goobta ku sugneed ayaa trumpa weydiisay tani sooma ahan in dhul madax bannaan oo dad ay leeyihiin aad qaadanaysiin yuhuuddana u gacangelinaysiin wuxuuna ku jawaabay tallaabadan qaadayno waa mid lagu sare marinayo nabadda mandiqadda bariga dhexe waxaa xusid mudan in weriye uu haddana weydiiyey dowladda sacuudiga arrintana ma ogoshahay mase doonaysaa in falastiiniyiintu ay dowlad helaan trump wuxuu ku jawaabay maya sacuudigu arrintaas ma doonayaan tani waxay muujinaysaa in daaha gadaashiisa shirqool loogu soo maloogay shacabka muslimiinta reer falastiin oo dowladaha dawaaqiidda carabta ee u sacyinayay caadiyeynta cilaaqaadka yuhuudda sida imaaraadka carabta bahrain iyo ala sacuud ay wax ka og yihiin mashruucan dabcan dowladaha dawaaqiidda waxaa aad u dhibtay in mantiqada loo bixiya bariga dhexe gaar ahaan dhulka shaam laga helo buqcad ay ku nool yihiin dad axraar ah oo yuhuudda iska caabinaya islamarkaasna sanad ka hor dunida tusay in ciidanka yuhuudda la qab jibin karo oo sanka dhulka loogu jiidi karo marka iyagoo arrimahaas ka baqaya oo aan ogolayn ayay u muuqdaan in trump ay kula daarteen oo ay ku yidhaahdeen arrintaas iclaami lagana yaabo in mubaadaraad iyo dadaalana hoos ay ka socdaan kooxaha muqaamada filistiin wax ka yar hal saac kadib markii trump hadalladan foosha xun uu ku hadaaqay jawaabtooda way la soo degdegeen waxayna sheegeen in aysan marnaba wax gorgortan ah ka jiri doonin qadiyadda filistiin gaar ahaan magaalada khaza wixii ay ka dagaalameen hadda aysan ogolaan doonin ayna ka dhiidhin doonaan go'aankan foosha xun ee trump ka soo baxay suhebo waxay hoosta ka xariiqeen laba arrin waxay yidhaahdeen shan iyo tobankii bilo ee lasoo dhaafay maraykanka qanaabishiisa iyo bambaanooyinkiisa aadka u xoogan ayaa shacabka magaalada khaza lagu xasuuqeeyey waxna kama oranin haddana isaga ayaa doonaya in shacabka magaalada khaza baaba loo geysto baaba ma ahan keliya in la laayo laakiin waxaa ka mid ah in qabdiyadoodii dhulka lala simo ee dhulkoodiina la boobo sidoo kale waxay sheegeen in marnaba aysan suurto geli doonin in reer falastiin magaalada khaza laga raro oo dibadda loo masaafuriyo ayna ka xigaan dagaal dagaalkana ay sii wadayaan marka si adag ayay kaga hadleen soibo arrinta xusidda badan waxay tahay in xataa qaar ka mid a saxafiyiinta mujrimiinta ah ee dowladda maraykanka arrintan ay u riyaaqayaan marka eegtid telefishinada iyo wargeysyada u janjeera dhanka xisbiga jamhuuriga tifaftira ku-xigeenka wargeyska lagu magacaabo washington times ayaa lagu marti qaaday telefishinka aljazeera si fikirkiisa uga dhiibta go-aanka trumpa wuuna soo dhoweeyey wuxuu yiri waa arrin wanaagsan khaza ma aha meel bani aadam ku noolaan kariyo wariyihii stuudiyaha fadhiya ayaa weydiiyey magaalada los angeles ee gobolka california dab ayaa baabi'iyey oo marolka ma jirto ka waran haddii la yidhaahdo dadkaas haloo raro mexico dabcan wuxuu ku jawaabo ayuu garan waayey waaqica waxay tahay in trump waxa uu damdam leeyahay aysan ahayn dib u dhis magaalada lagu sameeyo iyo nolol xumo magaalada ka jirto magaalada dadkeeda oo ladan guryo wanaagsan degan biyo haysto adeegyo caafimaad haysto maamul ay ku kalsoon yihiin haystaan maraykanka iyo yuhuudda ayaa burburiyey caqliyadda foosha xun ee dadku ka dhaadhicinaya hadda waxay tahay in magaaladii iyagu ay baabi'iyeen hadda ay leeyihiin dadka ayaan ka saaraynaa si aan dib ugu dhisno kadibna ciidankeena ayaa la wareegaya arrimaha kale ee hadalka trumpa isburburintiisa muujinaya waxaa ka mid ah netanyahu mujrimka gacantiisa midig taagnaa wuxuu oranaya khaza haddii dadka lagu soo celiyo mar walba muqaawamo iyo wax iska caabin ayaa ka imaanaysa khaza sidan kuma eegan karno yacni wuxuu ahaa een, arrin markii hore ay ka soo shireen haddana ay saxaafadda horteeda la yimideen Een, waxaa kaloo la isweydiinayaa een, waxaa kaloo la isweydiinayaa haddii maraykanka uu dadkan meesha ka saaro xoog iyo xeeladba dib ma ugu soo celin karaa Een, jawaabtu waa maya ujeedku waa in magaalada khazal la baabi'iyo shacabkeedana laga dhigo laaji'in amba qaxooti ee, ku tandaraysan masar iyo urdun buqacdaasna ay eh, noqoto meel ixtilaalka ku jirto oo maamulka yahuudda sayuuniyadda oo ka dhigto magaalo xeeb leh sida een, yafa iyo caka oo kale tan waxaa la rumaysan yahay inay qayb ka tahay eh, mashruucii trump uu soo alifay lawada kun iyo toddobiyo tobankii oo loogu magac daray safqatulqarni safqatulqarni eh, mabaadideeda waxaa ka mid ahaa in shacabka magaalada khazo la tahjiiriyo oo lagu daro dhulka eh, jasiirad wekaha saynaa ee waddanka masar horey ayaa loo sheegay laakiin lama ogeyn in afar sano kadib eh, trump inta dhaco mar kale uu soo laabto hadalkan uu ku hadaaqi doono haddana waxaa la isweydiinayaa sida uu ku fuli doono eh, qorshahan Een, waxaa la rumaysan yahay in uu qayb ka yahay een, qaraaraad qar- iska xornimo ah oo trump uu qaatay eh, tan iyo markii xilka uu qabtay sida inuu yiri eh, jasiiradda greenland ayaan la wareegeynaa canada ayaan ka dhigaynaa een, gobolka kow iyo kontonaad ee maraykanka iyo arrimo sidaas ah marka een, trump sidaas ayuu u hadlay falcelinta muqaabadana way soo degdegtay xataa falcelinta dowladaha dawaaqiidda ee mandiqada iyana way soo degdegtay oo waa ay diideen oo waxay dheheen lama qabno arrinkaas
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa sahaynada oo weli ka qayla dhaaminaya awoodda ciidan ee ay soo bandhigeen kooxaha muqaawamada filistiin tan iyo intii ay socotay xabad joojinta sida uu daabacay joornaalka cibriga ah ee macaariif isagoo soo xiganaya moshi fozilof oo ah sarkaal hore oo ka tirsan hay-adda shaabaag waxa uu sheegay in cududda kooxaha muqaawamada filistiin ay maanta tahay mid ka weyn filashadii la qabay muddo shan iyo toban bilood oo dagaal ah kadib maadaama ay kaamirooyinku ka soo hormuuqanayeen iyagoo u hubaysan si qiyaasta ka fog soona bandhigayay awood ciidan oo aanan la dhayalsan karin sarkaalkan hore ayaa ku baaqaya in haddii la doonayo in laga adkaado kooxaha muqaawamada filistiin ay habboon tahay in la dejiyo qorshe hor leh sida in marka hore khaze laga barakiciyo shacabka oo idil si keliya loo ugaarsado garabyada kala duwan ee muqaawamada iyo midda labaad oo ah in hawada loo mariyo hanjabaado culculus dabcanna tallaabooyinkan waa kuwo uu horey cadowga ugu fashilmay waxa uu sarkaalkan hore sidoo kale tibaaxayaa in warbaahinta sahaynada ee kala duwan lagu nashriyey in laga adkaaday awoodda kooxaha muqaawamada filistiin balse middaas ay tahay been abuur cad iyo in la isku dayay in laga fogaado xaqiiqada jirta ee ah in la loodin waayay raggan si kastaba ahaatee sahaynada waxaa qalbiyadooda weli ka goylaa wixii halaag ahaa ee ku habsaday shan iyo tobankii bilood ee dagaalka khaza uu socday iyo sida ay caalamka ugu horwajigabaxeen maadaama wixii cudud iyo caqli ay hayeen ay soo bandhigeen balse middaa ay wax u tari weeday iyagoona ku qasbanaaday in ay qidaaca khaza ka baxaan weliba iyagoo madaxa foorarinaya sweden oo ku eedaysay iiraan in masaajidda ay ku cibaadaystaan shiicada ay u adeegsato gooba ay ka fuliyaan howlo xasaasi ah oo ka dhan dowladda sweden iyo shacabkeeda waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doonno xubinta sida ay saacadihii lasoo dhaafay baahinayeen joornaalada swedishka ah xukuumadda stockholm ayaa tehraan ku eedaysay in masaajidda ay ku cibaadaystaan shiicada ay u adeegsato gooba ay ka fuliso howlaha basaasnimo ee halista ah oo ay ku beegsanaysa bulshada waddankaas ee asalka ah iyo qurbajoogta kaleba wasiirka arrimaha bulshada sweden ayaa hay-adda nabad sugidda waddankaas waxa uu ku wargeliyey in baaritaan iyo qiimeyn ay ku sameeyaan masjidka imaam cali oo ku yaala magaalada stockholm kaasoo uu sheegay inay ka dhex socdaan falal basaasnimo oo wax u dhimaya amniga waddanka arrinkan ayaa noqonaya mid ugub ah dowladda iiraan ayaana weli looga fadhiyaa jawaabteeda maadaama xukuumadda sweden ay wixii hadda ka dambeeya ay sheegtay in il gaar ah iyo baaritaanno joogto ah ay ku samayn doonto goobaha masaajidda ah ee ay ku sugan yihiin shiicada iiraan markan iyo qodobka xiga xubinta shiinaha ayaa qaaday tallaabo ka dhan ah badeecadaha maraykanka kadib markii Donald Trump uu maalmo ka hor xukuumadda Beijing badeecadaheeda ku soo rogay lacag canshuur ah oo gaaraysa ilaa boqolkiiba toban sida uu baahiyey joornaalka Business Day dowladda Shiinaha ayaa saacadihii lasoo dhaafay qaaday tallaabo argoosi ah oo ka dhan ah Maraykanka kadib markii wasaaradda maaliyadda Shiinaha ay canshuur ku soo rogtay badeecadaha uga yimaada dhanka Maraykanka taa oo gaaraysa ilaa boqolkiiba shan iyo toban xukuumadda Beijing ayaa canshuurtan saartay dhuxusha iyo gaaska dabiiciga ah ee ay Washington soo degsato sidoo kale boqolkiiba toban waxaa lagu soo rogay shidaalka cayriinka ah mashiinada beeraha baabuurta xamuulka fudud gawaarida waaweyn iyo xitaa gawaarida isboortiska ah ee sida aadka ah looga adeegsado gudaha dalka Maraykanka waxaa hadda sidan mar kale ku bilowday loolan dhaqaale oo u dhexeeya Donald Trump iyo Xi Jinping waxayna durbadiiba dhinacyadu isku soo rogeen sida muuqata canshuur xaddhaaf ah waana barbilowga hardan dhaqaale oo soo socda afarta sane ee uu kursiga qorsheenaya in uu ku sii fadhiyo Donald Trump Ukraine oo soo bandhigtay diyaarad ay ugu magac dartay FPV oo awood u leh qarxinta diyaaradaha noocaan duuliyaha lahayn ee Ruushka waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doono xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada sida uu daabacay joornaalka Forbes xukuumadda Kiev ayaa ugu dambeyntii waxay awood u yeelatay burburinta diyaaradaha bilaa duuliyaha ah ee Moscow weliba iyadoo aanan adeegsanayn wax gantaal ah tallaabadan ayaana lagu waramayaa in jahwareer ay gelin doonto caalamka si gaar ahaaneed furimaha kala duwan ee la isku horfadhiyo diyaaradaha f b v ayaa awood waxay u leeyihiin in hawada sare ay ku qarxiyaan kuwa droniska ee ruushka ee fuliya duqeymaha iyo howlaha basaasnimo waana sidaba lagu soo bandhigay muuqaal la baahiya saacadihii lasoo dhaafay kaasoo si aad ah ugu faafay baraha kala duwan ee internetka waxaa dhanka kale lagu waramayaa in tallaabadan ay ka mid tahay waxyaabaha waayahan dambe ay yuhuudda sida aadka ah ugu soo dhowaysanayaan Ukraine oo waxaaba la leeyahay waa kuwa doonaya in ay ka bartaan qaabka loo farsameeyo diyaaradahan iyo qalab kale oo militari oo dhowr ah waxaa xusid mudan in markii hore ay gantaallo ku kacaya boqolaal kun oo dollar loo adeegsan jiray si loo qarxiyo diyaarad bilaa duuliye ah halka Kievna ay maanta dhankeeda soo bandhigtay diyaaradda FPV oo ay kaliya ku xirayso walxaha qarxa awoodna u leh in ay burburiso diyaarad walba oo bilaaduuliye ah waana waxaa dhaliyey hadalhaynta xooggan aan markan u tallaabno qodobka xiga xubinta xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo maalmihii lasoo dhaafay socdaal ku maraya latiin america ayaa saacadihii koobnaa ee ina wedaartay waxa uu jeediyey hadal uu ku weerarayo madaxda waddamada kuuba nicaragua iyo venezuela isagoona ku eedeeyey inay yihiin cadowga gobolka sababayna qalalaasaha socdaalka ee ka dhanka ah maraykanka waxa uu Rubio intii uu hadalkiisan jeedinayay isagoo ku sugan gudaha dalka Costa Rica uu sheegay in saddexdan waddan ee aan soo xusnay ay yihiin kuwa maanta sababay qulqulka soo galootiga faraha badan ee ka soo hayaamaya dhanka qaaradaha Afrika, Asia ilaa Latin America. Waxaa Marco Rubio oo lagu bartay tan iyo markii uu xilkan wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka uu la wareegay ku adadkaanshiyaha iyo ka soo horjeesiga soo galootiga uu hadalkiisa intaasi sii raaciyay in si walba ay ula dagaalami doonaan madaxda hadda xilalka ka joogta waddamada Cuba, Nicaragua iyo Venezuela si ay u xakameeyaan qulqulka bulshada kala duwan ee soo galaya gudaha dalka Maraykanka una ilaaliyaan badqabka bulshadooda Ameerikaanka waa sida uu hadalka u dhigay. Guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta aad maanta ku maqasheen canaawiin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda. Aan iminkana idinku wareejiya walaalkiin Suweyb Cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay bilihii lasoo dhaafay dalka maraykanka waxaa ka holacayay dab geystay khasaare xooggan si gaar ah gobolka kaliforniya haddaba maxaan ka naqaanaa tobankii gubasho ee ugu khasaaraha badnaa ee soo marta taariikhda maraykanka warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaarits cabduqaadir gubashooyinka ka dhaca keymaha iyo magaalooyinka dalka maraykanka waxaa tii ugu khasaaraha badneyd ay ahayd midii toddobaadyo ka hor ku dhufatay magaalada los angeles ee gobolka california taas oo allah fadligila kulantay khasaare baaxad leh iyo burbur xoogan dhaqaale ahaanna waxaa lagu qiimeeyey khasaarahaasi lacag u dhexaysa boqol soddon iyo shan ilaa boqol iyo konton bilyan oo dollar dabku saacadaha iyo maalmihii ugu horreeyaba waxa uu ku faafay goobaha ay ku yaalaan guryaha qaaliga ah ee maraykanka gaar ahaan magaalada los angeles oo caan ku ahayd fisqiga iyo fujuurka warbixinadii ugu horreeyay ee laga soo saaray dabka ka holcayay los angeles waxaa sidoo kale daba socday sahdaalin ay falanqeeyaashu ku sheegayeen in khasaaraha laga yaabo in sare usii kaco xili laga baqayay in dabka uu intaas kasii xogeysto maamulka debdemiska ee maraykanku waxa uu sheegay in wax ka badan shan boqol iyo soddon guri ay ku burburtay dabkii balasades halka gubashada eaton ay iyana ku burbureen dhismayaal kor u dhaafaya ilaa shan kun oo guri waxaana labaduba ay noqdeen gubashooyinkii ugu darnaa ee soo mara dalkaasi islamarkaana ka dhaca gobolka california shirkadda lagu magacaabo own ayaa sheegtay in sare ukaca qiimaha hantida ku basbaashay dabkan uu macnihiisu yahay in gubashadan ay geli doonto liiska shantii ugu khasaaraha badneyd ee xagga dhaqaalaha sidai warka u dhigtay gubashooyinkan geystay burburka iyo khasaaraha xooggan ee xagga maaliyadda ayaa kusoo aaday iyadoo saddex bilood uun laga joogo markii duufaantii loo bixiyay magaca heleen ay burbur baahsan u geysatay deegaano badan oo ku yaal xeebaha bari ee dalka maraykanka taasoo sidoo kale sababtay waxyeelo iyo khasaare lagu qiimeeyey toddobaatan sideed bilyan oo dollar waxaana dhacdadaasi iyadana gashay nambarka toddobaad liiska masaa'ibta rabaaniga kuwii ugu khasaaraha badnaa maraykanka halkaasoo la sheego in lacagaha ugu badan ay ku baaba'aan masiibooyinka oo allah ku sii daayo dowladdaas saliibiyada ah sanadka lasoo dhaafay ee labada kun afar labaatanka waxaa lixdan iyo kow kun lix boqol sideetan iyo shan dhacdooyin dab ama gubashooyinaha ay sababeen in in ka badan saddex dhibic konton iyo toddoba milyan oo kilomitro squire ah ay gubtaan taasoo lagu macneeyey in dab weliba uu gubay celcelis ahaan boqol afartan iyo saddex fidan oo u dhiganta konton iyo sideed kilomitro squire ah sida lagu sheegay warbixinta sanadlaha ah ee dabka taasoo kasoo baxday xarunta iskaashiga iyo la tacaalida gubashooyinka ee dalka maraykanka haddaba dhegeyste waxaa marka laga soo tago dabkii xooganaa ee dhawaan ku dhuftay magaalada los angeles ee dalka maraykanka aan halkan idinkugu soo gudbinaynaa tobankii gubasho ee ugu khasaaraha badnaa taariikhda dalkaasi kuwaasoo sagaal ka mid ah ay warbixinadu tilmaamayaan inay ahaayeen gubashooyinka ka dhacay gobolka california ee ay ku taal magaalada los angeles halkaasoo dhaqaale aada u xoogan uu kaga baxay dowladda sariibyadda ee maraykanka markii loo eego khasaaraha baaxadda leh kasoo gaaray musiibooyinkan sidoo kale waxaan qaybta labaad isla warbixintan aan ku ogaan doonaa hadduu allah ogolaado dhinac ka mid a tobanka masaa'ib ee oo allah ku saliday maraykanka kuwii ugu khasaaraha badnaa gaar ahaan abaaraha iyo mawjadihii kuleelaha ee awoodda allah lagu tusay dowladdan balse aanay kuwaana qaadan marka laga hadlayo gubashooyinka waxaan ka bilaabaynaa nambarka tobnaad oo ay ku jirto dabeylihii gubashooyinka ee bishii oktoobar ee sanadkii labada kun iyo toddobadii ku dhuftay koonfurta gobolka california taasoo dhalisay khasaare lagu qiimeeyey lacag dhan laba dhibic toddoba bilyan oo dollar waxaa dhismayaashii ku burburay dabkaasi ay gaarayaan saddex kun boqol iyo sideed dhismo oo isugu jira guryo iyo warshado iyo sidoo kale xarumo dowladeed sidoo kale waxaa ku gubtay dhul dhan shan boqol sideed iyo toban fidan oo u dhiganta laba boqol iyo sagaal kilomitir oo squire ah halka ay ku dhinteen toban ruux oo amerikaan ah kaasi waxa uu ahaa nambarka tobnaad dabkii sagaalaad ee ugu khasaaraha badnaa gubashooyinkai uu martigeliyay maraykanka waxa uu isna bishii agosto ee labada kun iyo labaatankii ku dhuftay gobolka california kaasoo lagu waayay lacag dhan saddex bilyan oo dollar ayna ku basbeeleen wixii ku yaalay dhul lagu qiyaasay siddeetan iyo lix kun shan boqol iyo sagaal fidan oo dhanka kale u dhiganta soddon iyo shan kilomitir oo squire ah dabkani waxaa ku nafeeyay hal ruux inta la xaqiijiyay xilligaasi sideedaad waa dabkii loogu magacdaray thomas oo labada kun toddoba iyo tobankii ka dhacay california kaas oo ku burbureen dhismayaal guryo iyo warshado ahaa oo gaarayay ilaa kun lixdan iyo saddex dhisme halkay ku dhinteen laba ruux oo amerikaan ah sidoo kale waxaa dabkaasi ku gubtay dhul masaaxo ahaan lagu qiyaasay boqol shan iyo toban kun oo kilomitir oo squire ah khasaarihii maaliyadeed ee ka dhashay waxaa isku geyntooda ay gaarayaan saddex dhibic sideed iyo toban bilyan oo dollar toddobaad waa galass fire oo ka dhacay gobolka california bishii sebtembar ee labada kun labaiy labaatankii kaas oo ku burbureen guryo iyo warshado tiro ahaan isku geyntooda ay gaaraysay kun shan boqol konton iyo shan dhisme sidoo kale waxaa ku basbeelay wixii ku yaalay dhul lagu qiyaasay toddobaiy labaatan kun oo kilomitir oo squire ah nambarka lixaad waa dabkii atlantic ee ku dhuftay california labada kun toddoba iyo tobankii gaar ahaan bishii oktoobar kaas ay ku dhinteen lix amerikaan ah halka ay ku burbureen ilaa toddoba boqol sideetan iyo saddex dhisme oo isugu jiray guryo isagoo kale xarumo waxaana baaxadda dhulkii ku gubtay dabkaasi iyaduna gaaraysay labaatan kun kilomitir oo squire ah dhaqaale ahaan waxaa khasaarihii maaliyadeed ee ka dhashay dabkaasi lagu qiimeeyey saddex dhibic sideetan iyo kow bilyan oo dollar dabkii oakland hiles wuxuu ahaa kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii kaasoo ku dhuftay gobolka california waana dabkii lixaad ee ugu khasaaraha badnaa kana mid ahaa tobanka ugu horeeya ee gubashooyinkii ugu darnaa ee soo mara dalkaasi maraykanka waxaana dabkan uu burburiyey ku dhowaad saddex kun isugu jiray warshado guryo la deganaa iyo sidoo kale xarumo halka uu ku basbeela dhul baaxad leh oo gaarayey kun lix boqol oo fidan halka ay ku rafaayeen shan iyo labaatan ruux oo amerikaan ah wolsifayer waa dabkii afraad oo qayb ka ah tobankii gubasho ee ugu khasaaraha badnaa taariikhda maraykanka kaas oo sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ku dhuftay gobolka california waxaana qiimaha khasaaraha ka dhashay lagu qiyaasay wax ka badan shan bilyan oo dollar iyadoona ay ku burbureen ugu yaraan kun iyo lix boqol oo guryo oo la deganaa iyo sidoo kale warshado dabkaasi waxaa sidoo kale ku dhintay hal ruux halka sagaashan iyo lix kun sagaal boqol afartan iyo sagaal fidaan oo dhul ahna uu ku fiday dabkaasi islamarkaana uu gubay wuxuu saarnaa waxaa nambarka saddexaad liiskan kaga jira dab sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii bishii agosto ku dhuftay gobolka hawaii kaas ay ku dhinteen boqol iyo kow ruux oo amerikaan ah halka ku burburan ilaa saddex kun oo guryo iyo dhismayaal kale oo warshado ahaa iyadoona sidoo kale baaxaddan laba kun boqol iyo toddobaatan fidaan oo dhanka kale u dhiganta ku dhowaad sagaal boqol kilomitr oo squire ah uu ku fiday dabkaasi islamarkaana uu burburiyey wuxuu ku yaalay qiimaha dhaqaale ahaan lagu qiyaasay khasaarihii ka dhashay dabkaasi wuxuu allah faldigii kor u dhaafeeyey lix bilyan oo dollar tobis wuxuu noqday dabkii labaad ee ugu khasaaraha badnaa gubashooyinka boqolaalka kun ee ka dhaca maraykanka waxaana dhacdadan sila mid ah in badan oo dhacdooyinka dabka ka mid ah iyana nasiib ay u yeelatay in laga soo calaamadeeyo gudaha gobolka california waxay ku begneed bishii oktoobar ee labada kun toddoba tobankii iyadoona burburisay dhismayaal kor u dhaafeeyey shan kun lix boqol soddon iyo lix dhisme halka laba iyo labaatan ruuxna ay ku nafwaayeen sidoo kale waxaa masaxada dhulalkii ay burburka u geysatay gubashadaasi lagu qiyaasay soddon iyo lix kun siddeed boqol iyo toddoba fidaan oo dhanka kale ah afar iyo toban kun siddeed boqol toddobaatan iyo lix kilomitir oo squire ah waxaa khasaarahaasi hanti ahaan uu ka dhignaa kow iyo toban bilyan oo dollar oo dowladda maraykanka uu kasoo gaaray dabkaasi camfire waxa uu isna ka dhacay california bishii novembar ee sanadkii labada kun sideed iyo tobanka waxaana ku burburay dhismayaal kor u dhaafeeyay sideed iyo toban kun oo isugu jira xaafado xarumo dowladeed iyo sidoo kale warshado waxaana ku nafayay siddeetan iyo shan ruux oo amerikaan ah tirada afdanadii uu gubay dabkaasi waxay ahayd boqol konton iyo saddex kun saddex boqol soddon iyo lix kilomitir oo dhanka kale ku qiyaasan lix boqol lixdan iyo laba kun iyo soddon iyo saddex kilomitir oo squire ah waxaa dabkan uu nambarka koowaad kaga jira gubashooyinka maraykanka tobanka ugu horeeya ee xagga khasaaraha waana midka ugu daran gubashooyinkaasi oo geystay khasaa'ir bashari ah iyo mid maadi oo aada uga badan khasaaraha nafeed taas oo dhiigbax dhaqaale ku riday dowladda maraykanka walwal iyo walbahaar joogto ahna ku noqotay dadka amerikaanka ah laba iyo toban dhibic afar bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasaa khasaaraha ka dhashay dabka bishii novembar ee labada kun sideed iyo tobankii ku dhuftay gobolka california kaas oo astaan iyo namber lama ilaabaan u noqday taariikhda gubashooyinka isdabajooga ah ee ka dhaca dalkaasi maraykanka tani waxay ahayd warbixin aan kusoo koobeynay gubashooyinka maraykanka tobankii dhacda ugu khasaaraha badnaa waxaana warbixin insha allah xigi doontaa qaybtan aan ku ogaan doonaa khasaaraha ka dhasha dhinac kale oo ka mid ah masaa'ibta rabaaniga ah ee uu maraykanku ka dhexlayo dhaqaale burburka iyo sidoo kale ciqaabta kaga imaanaysa allah ay qabashadiisu adag tahay jala jalaaluhu ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى
hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu لنور الهدى والشوق حاديها